magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiranga iyo weliba ku noola dhalinyaro dhammaysatay jaamacadda islamarkaana iyo awuradanga fursado ganacsi oo nololo reeshayo ka maarayayanga dhalinyaradu iyo gadayanga dharka nocyadiyo shalduban weliba iyo kumaaramena iyo tahriibka dalkayo nkutawanga waxaana kumid ee dhalinyaradaas iyo ku hadaleen walyaabo markaasiyo ka ganacsadayanga magacaygu waa cismaan cabdulle cabdi waxaa ka mid ahay ganacsatada magaalo beledweyne waxaan ka ganacsadaa dharka caruurta yaryarka ah noocyadiisa kala duwan dharkaasi noocyadiisa kala duwan ayaan iibiyaa noocyadiisa kala duwan markaan leeyahay dhammaan waxaa caruurta yaryarka loo iibiyo hadday noqon lahayd shaatiyaalka funaanadaha saraawiisha khamiisyada koofiyada jaakadaha garamada iyo wixii la mid ah ayaan iibiyaa iibkan ama ganacsigan dharka caruurta muddo afar sana iyo bar ayaan ku jiraa wax caqabad ah oo oo aan kala kulmay way jiraan laakiin mase badna caqabadaha aan kala kulmay waxaa ka mid ah qofka markuu meel ganacsi cusub ka furo caqabada koowaad waxay tahay inuu helo bulsho ama macaamiil wax ka iibsata inuu helo suuqgeyn fiican in uu helo suuqa uu ka helo boos ama meel ay bulshada uga yaqaanaan marka caqabadaasna waa kasoo gudbay caqabado kale oo aan hadda kala kulmayna ma jiraan run ahaantii ganacsigan ka ganacsiga dharka caruurta ayaan ka maareeyaa nolosheyda iyo tan qoyskeyga intaba aniga qoys ayaan leeyahay xaas iyo caruur sidoo kale famil hooye iyo aabana waan leeyahay intaba waxaan maxay heeday ka ka dabaraa noloshana oo dhan ganacsigan ayaan ka dabarnaa dharka ilmaha dharka rag waaweyn nooc walba dhar waa iibiyaa dhar dumarka xataa way farabadayiin inta badan dharka ilmaha yararkan waa noocyo kala duwan oo kalbaxaa isku joogyada sida funaadaha yararka sportska camalka ah sida funaadaha yiriiska comboletka umulaha oo kale khamiisyada koofidaha yararka camal nooc walba dharka jiljilicsan dharka adeega jeemisyaalka oo ilmaha xirtaan caqabada waa jiraan horta mar haddiiba ganacsi ku jirsid oo ganacsi dhex taagan tahay wax walbaa la kulmaysaa adduunyada inta joogto wax walbaa la kulmaysaa laakiin haddaa caqabad weyn oon la kulmin ma jirto si ahaan marmar maciishada iska kacsataa jirto waqtiyada maciishadaha kacsiinayaa caqabada lala kulmaa sababtoo tahay shaygii qofkii dar had ku ogaa qiimahaas ku ogaa qiimo kale haddaa u sheegtid aday suuqa wixii xag ka yahay ayaa la socon kartaa qiimaha markii shay u sheegta qofka waxa ku dhihi karaa ma ii dhacaysaa camal ku dhihi karaa maciishada intay kacsantahay anaka caqabada waa la kulmi karnaa laakiin caqabad hadda weyn oo qaas anakano haysta malaha alxamdulilah hadda suuqana noo fiican